mas-uuliyiinta shirkadda biyaha ee magaalada laascaanood ee xarunta maamulka ee sii khaatum ayaa dadaal ugu jira sidii loo soo celin lahaa biyogelintii magaalada mas-uuliyiintan ayaa sheegay dadaalkan inuu gebagabo ku dhow yahay kaasoo ay ka faa'iidaysan doonaan bulshada ku dhaqan caasimadda maamulka ee sii khaatuma siday u heli lahaayeen biyogelintii magaalada laascaanood taasoo dagaalkii dhacay saamayn iyo dhibaato ay ku yeelatay inay meesha ka baxdo warshidii biyaha ee ku taallay dhanka gooja cadde ee duleedka magaalada laascaanood ugu horreyn injineerada shirkadda biyaha ee magaalada laascaanood ee gacanta ku haya soo celintan ayaa v o eda waxay uga warrameen dadaalka biyaha ay ku soo celinayaan sida uu sheegay injineer ibraahim cali cilmi oo ka mid a injineerada shirkaddani gacanta ku haya waxaan ahay bahda injineerinka warshada lows ama nugaal inc markaa aad baan idiin soo dhaweynana horta waa salaamantiin idinkana waxaan idinku mahad celinaynaa dadaalka aad u haysaan bulshada iyo meel kasta oo bulshada xoog uga baahan tahay oo aad u soo gudbisaan horta walaal sistamka aannu ku shaqaynanno in fiican baannu haddeer soo wadnay oo meel adag baannu ka soo bilownay wixii nagu dhacay waxaanu ka soo bilownay underground meel hoose baannu ka soo bilownay cabdikareena ta annagu waxaanu isticmaalnaa warshado waaweyn oo warshado aad u waaweyn oo marka loo eego gudaha soomaaliya warshadahaanu isticmaalnaa warshado aad u waaweyn oo qaarkood laba boqol oo mambreyna galaan marka biyahay soo saarana waa biyo mitirkuyubkoodu aad u wen yahay oo maalinta waxaa laga yaana soo saarno dhowr boqol oo mitirkuyub ama dhowr kunba dheh marka waxaanuna awooddaas iyo dadaalkaa ku bixinaynaa sidii aanu bulshada iyada uga haqabtiri lahayn marka mashiinada aanu isticmaalno haddaan kuugu noqdo waxaa noo shaqeeyaa warshadaha meesha yaallaa waxay afar warshadood oo waaweyn baa yaalla warshad ka mid ahay haddeer waa qaybta magaalada waraabanaysa booylaha saddex warshadood oo ka mid ah oo sistamka cusubana iyagana waxaan ugu talagalnay inaannu biyaha magaalada ku gaadhsiino dhinaca kaydadka marka loo yimaado warshadda gudaheeda waxaanu ku leenahay kaydad waaweyn oo isugu jira biyaha rowaterka iyo biyaha productgaba isugu jiraan sidoo kale magaalada dusheeda waxaa noo ah taangiyo waaweyn kuwo cusubna haddeer waanu doonana inaanu kusoo darno oo magaalada daama aysan biyuhu weli gaadhin baa jira aad baan waxaan rajaynaynaa inaanu daamahaas magaalada biyaha gaadhsiino haddeer laba taangi baa magaalada labada dhinac kaa nooga haddeer nooga diyaarsan laba kalena shaqadoodii baanu haddaannu dhowaan bilaabaynaa shirkadda biyaha ee magaalada laascaanood ayaa ahayd isku tashi dhanka bulshada iyo ganacsatada dhaqaale ay isku direen taasoo lagu hirgeliyey maxamed cabdilaahi geele mas-uulka qaybta biyaha u qaabilsan shirkadda ee warshadani gacanta ku haya ayaa sharaxaya dadaalkan ay ku soo celinayaan biyogelintii magaalada laascaanood ay dadweynuhu sida weyn baahida ugu qabaan cabdikariin wariye cabdikariin aad baan kuu salaamayaa adigii v o edaba dadaalkan wuxuu soo bilaabmay muddo hadda laga joogo sanad iyo laba bilood dagaaladii laascaanood ka bacdi oo shirkaddan biyuhu ay ku burburtay khasaare weyn ka soo gaadhay dibudhiskaas oo hadda maxaa layihahda muddo laba sanad iyo laba bilooda soo socday haddana insha allah dhowaan aanu isleenahay uu midho dhali doonaa insha allah biyihii adeegii biyaha magaaladu soo laaban doonaa hadda dadaal fiican baa socda warshado waaweyn oo biyaha safeeya ayaa magaaladu ku cabi jirtay waa soomaaliya waa magaalada keliya ee ku cabtaa biyo la safeeyey loo isticmaalo magaalada oo dhan sababtuna waxaa weeye biyaha magaalada ku hareeraysan ayaa ah biyo aad u adag kabacdina warshado waaweyn ayaa oo yurubyana la keenay oo biyaha la sifeeyo laga saaro qadhaadhka adayga ku jira marka warshadaha hore waa burbureen laakiin warshado dambe ayaa dib iskutashi bulsho iyo maxaa layidhahdayey shirkadda laascanood water sably iskutashi bulsho oo ay sameeyeen ayaa lagu soo iibiyey qalab dambe qalabkaasaa marka hadda la rakibay khubaro iyo injineero turki ah ayaa jooga oo hadda ku howlan maxaa layihahda dhammaystirka shaqadaas insha allah waxaanu rajaynaynaa inay deg deg u howlgeli doonto haddii ilahay ka dhigo dadka ag degan warshadda oo v o edu wax ka weydiisay baahida ay u qabaan siday biyaha u heli lahaayeen waxaa ka mid a xawe cumar warsame oo hooyo caruur ku haysata duleedka warshadani halka ay degantahy waxay sheegteen inay baahi u qabto tan iyo xilliga ay soo noqotay magaalada laascaanoodna aysan biyo helin aad iyo aad baanu ugu baahannahay baahi weyn baanu u qabnaa waanu ku faraxsannahay waanu ku faraxsannahay sida maxaan kuu sheega loogu dadaalayo maxaan kuu sheega biyogelinta shacabkuna ay uga faa'iidaysan lahaayeen annaguna maxaan kuu sheega dhibaato badan baa u soo marnay intii hadda qaxii ka dambaysay alxamdulilah rabbilca aad iyo aad baa ugu faraxsannahay waana soo dhawaynaynaa shacabkuna ha ka faa'iidaystaan waxaan rajaynayaa qasabadihii shaqeeyaan oo ay dhaakso u shaqaynayaan dadkuna ay dariskunaad waxa weeye dadkii magaaladuna ay u helaan biyahoodii say dee maxaankushe awal u cabbi jireen oo u helaan baan rajaynayaa insha allah si dhaqsala iyaduna ay sheegeen mas-uuliyiinta wasaaradda biyaha iyo heer gobol iyo heer degmo in dhowaantani ee toddobaadyada fooda inagu soo haya ay bulshada gobolka suula heli doonaan biyihii gaaraan kuwa degmada laascaanood cabdikariin nolol v o a magaalada laascaanood